Magaalada Muqdisho caasimka dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay wacyigelinta shaqaalaha barashada xuquuqda iyo waajibaadka shaqo ee waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda howlaha guud ee guryeynta xukuumadda federaalk Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda federaalk Soomaaliya, waxgaradka dhalinyarada iyo sidoo kale shaqaalaha dowladda Soomaaliya. Waxaana looga hadlay sidii shaqaalaha loo bar leh xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka shaqo ee saaran. Kulanka ayaa waxaa ka hadlay waxyaabo ku saabsanaa iyo qaban soo qabanqaabadiisa wasiirka wasaaradda howlaha guud isagoona sheegay in kulanka qaybkeeda lagu horumarinayo shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale xuquuqaadka lagu leeyahay midda kale muhiimkii waxay tahay eh, inaynu aqoonta aynu leenahay aynu runtii de si professional aan u isticmaalo si eh, eticskeygii shaqana aan ilaalino waajibaad bayna saaran dhammaantiin shaqaalaynu nahay waxaynu shaqaynahay waa dowladda wey waxay naga iibsatay oonu ka iibinay wakhtigeennii shaqo ayaan muxuu ahaa dowladda muxuu ahaayaan ama dalkeenna iyo dalkeenna aan muxuu ahaa rabnaa inaan u hurno hadday muxuu ahaayey si voluntarial noqoto hadday si shaqaalanimo noqoto ee labadaba muxuu ahaa haddaad mishaar ku heshay haddaanad mishaar ku helin waajiba horta dalkeenna inagu leeyahay marka inaynu haddaynu soo shaqo tegayno wax qabanayno shaqada aan qabanaynaana ay wax muuqda oo qurux badan noqdaan oo saacadihii loogu talagalayna aan sideedii u fuliya oo jaaniskii qofku ku shaqayn lahaana la siiyo ee, waa mid muhiima wey wasaaradda howlaha guud ee guryeynta xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa ku howlansiyay shaqaalaha dowladda loo bar lahaa shaqada iyo sidoo kale waajibaadka saaran taasoo qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo in wax laga qabto caqabadaha ka jira Soomaaliya si kor loogu qaado horumarinta iyo kaalmaynta shaqaalaha dowladda federaalk Soomaaliya